haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan horumarka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ay soomaalidu ay ka sameeyaan dalalka qurbaha waxaana soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkanna waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan labaatanka bisha juun sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga isniintii toddobaadkan ayaa munaasabado waaweyn oo lagu maamuusayey maalintan lagu qabtay meelo badan oo ka mid a dunida gaar ahaana dalalka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ugu yaraan siddeetan iyo sagaal dhibic saddex milyan oo qof oo ku nool daafaha caalamka ayaa guryahooda ka qaxay waxaana labaatan iyo toddoba dhibic hal milyan oo qof oo ka mid ah tiradaasi ay yihiin carruur ka yar da'da siddeed iyo toban jirka soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay colaadaha ka socda iyo caqabadaha kale ee ka taagani kumanaan kun oo qof ku qasbeen in ay ka qaxaan guryahooda waxaana soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay kasoo jeedaan qaxootiyada ugu badan soomaali badan ayaa u qaxay oo nolol u raadsaday dalalka reer galbeedka ee dakhligoodu uu sarreeyo barnaamijka bandhiga v o a ayaan toddobaadkan ku eegaynaa horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ay soomaalidu ka sameeyeen dalalka yurub iyo waqooyiga amerika ee ay qaxooti ahaanta ku yimaadeen dalalka waqooyiga amerika ku yaalla ee maraykanka iyo kanada ayaa ka mid a meelaha ay soomaalidu sida weyn siyaasad ahaan horumar uga samaysay soomaalida ku nool maraykanka ayaa waxaa ugu magac dheer ilhaan cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan koongareeska maraykanka waxayna maraykanka timid iyadoo aad u daayar sidoo kale deeqa dhalac ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliyeed ee maayar ka noqoto magaalo ka tirsan maraykanka dalka kanadana wuxuu ka mid yahay meelaha ay soomaalidu horumarka badan ka sameeyeen iyadoo axmed xuseen uu yahay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda dhexe ee kanada wuxuuna noqday soomaaligii ugu horreeyey ee jago wasiira ka qabta dalalka reer galbeedka faysal xasan wuxuu afartii sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario ee dalka kanada wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga n d b doorashadii dhacday bishii juun sideedeedii ee sanadkan ayaa looga guulaystay xilkaasi horay arrimaha bulshada ayuu ka soo shaqeeyey inta uusan siyaasadda ku biirin sidoo kalena warbaahinta ayuu ku jiray isagoo isxilqaan ugu adeegayay bulshada xildhibaan faysal xasan ayaa v o ada uga warramay sida uu isagu markiisii hore ku yimid kanada iyo waxa ku dhaliyey inuu ku biiro siyaasadda aada iyo aad baad umahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan dabcan waad la socotaan oo wadankan canada waa wadanka adduunka ugu wanaagsan waa wadan runtii dadka aada iyo aada usoo dhaweeya hadday noqon lahay dadka qaxootiga ah ee wadankooda kasoo cararayo iyo dadka haajiriinta ama immigrantska ah ee iyagana imanaya anigu waxa weeyaan anigu waxaan ku imid immigrant ahaan ayaan ku imid anigoo maaragtay sharcigayga watana ayaan airboortka imid si fiicanna waa laysoo dhaweeyey toddobaadkii ku xigeyna markiibana shaqo ayaan bilaabay runtiina waxa weeyaan wuxuu i ahaa ma garanaysa magaaladan kusoo degay oo winnibeg ah magaalo aada iyo aada u qiimo badan runtii oo si wacan maaragtay shaqooyinka iyo waxbarashaduba ay ku wanaagsan yihiin halkaas ayaan ka bilaabay dabcan maaragtay wadankani maadaama uu yahay wadan qofku uu wax walba ka qabsan karayo uu yahay wadanka runtii ugu wanaagsan adduunka waxa ay runtii ka dhigtay nolosheeda mid ma garanaysa farxad leh sheekadeeda iyo taariikhdeeduna waa mid farxad leh dabcan qof kastana waxaan u rajeynayaa farxad in noloshoodana iyaguna ay ay la mid noqoto ta anigu aan kula kulmay wadankan wadankanna wadan aan ku bedelanayana ma uu jiro dalalka yurub ayaa waxaa ku nool soomaali badan oo intooda badan qaxooti ahaan dalalkaasi ku tegey amaba ay waalidkood qaxooti ahaayeen waxaana ka soo dhex baxay siyaasiyiin ku biiray xafiisyada golayaasha deegaanka iyo xildhibaanada dowladda dhexe dalalka skandinafiyanka ayaa baarlamaanka dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ahba ay soomaali xildhibaano kaga guulaysteen tartanno ay galeen ingiriiskana doorasho dhowaan ka dhacday ayaa waxaa ku soo baxay oo ku guulaystay siddeed iyo labaatan soomaali ah magaalooyin badan oo dalkaasi ah waana tiradii ugu badneed ee hal mar doorasho ku wada guulaysta muna cali waxaa laga soo doortaa northampton ee dalka ingiriiska waxayna ka sheekaynaysaa sida ay dalkaasi ku tagtay iyo waxa ku dhaliyey inay ku biirto siyaasadda aniga muna ahaan waxaa imaaday waddankaaneyto oo u k august kii aan imaaday magaalada la dhahaayo northampton aan joogaa eversins ilaa haddeertan marka anigana maxaa la isag community activism waxa la dhahaayo communitiga xoog aan ula shaqeyna annaga soomaali haddaan nahnay wax waxii caawinaadii iyo yaa fursadaha mataqaanida waxyaabaha lasu subiyo fundraisings iyo community work iyo waxyaabahaas waan jecelnaana inaan subino marka hase ahaatee hooyaday oo maxaa la isheeko community work ahayd aniga garab siin jiray always markaasa waxaan arkay fursad mataqaanida oo magaaladeena oo baahi weyn uga jirto oo gaaladii oo mataqaanida aan ku dhex jirno aan wada shaqayntii wixii dhan hayno community urura subina marka oo northampton somali women and girls association lahay from there onwards ragayo shaqadan wadano islaan oo mataqaanida oo politician ahayd oo ku jiri jirtay xisbigan ka tirsanaha labour partyga la dhahayo ay approach garayso way igu tiraahda muno maxay kula tahay haddii aad mataqaanida u noqotid oo lagaa doorto magaalada nato aad cod u noqotid communitygaaga wainaasaan ku dhahay marka aniga fursaddaasayta very qaaliya igu tahay ilaa haddeerta igu tahay barke waxa waaye maadaama oo annaga meel kasta oo waddankii aan kasoo cararnay mune cali ayaa sheegtay in in xilal la raadsado ay dadku soo doortaan aysan ahayn wax sahlan in lagu guulaysto iyadoo iskuday hore ku guul daraysatay laakiin ku dadaashay inay kasbato codadka dadka deggan degmadeeda oo ay soomaalidu ku yar tahay waan taageeyey inkasta oo magaaladanaita soomaalida waagaasaan ku yareen ilaa haddeerta xoogaasaan ugu yarnahay saasaan gugu badnayn sida magaalooyinka waaweyn oo caasimadda o kaleeto london oo kale waan ka duwannahnay markaasoo kaleeto waad garaysaa so basically you sell yourself to the people inaad codkeed ka yeelatid so waad kusoo baxaysaa xisbigaa kusoo baxaysaa waad tartamaysaa dadkiyaa mataqaanida oo mataqaanida ishordhigaysa markaas dadkiyaa ku jeclaanaya oo kusoo saaranaya marka ugu badanaana maxaa waaye waa inaa waa inaa wada inaad tustid dadkaaniinta inaa maxaa la isheeg aad u baahan tahay fursadda aad meesha ka yeelanaysid iyo muhiimadda meesha usoo taaganaysid wixii usoo iyo ayakiina shaqadii aad u qabanaysid maadaama because you're not only representing Somali community you're also representing the people that have voted for you aad u tahay representative aan codkii mataqaanida oo anigana very very muhiimay u ahayd waxay ahayd inaan meesha sayto aniga uga soo baxo communitygayga inkastoo anaga codkii wixii dhan mataqaanida oo very low ugu ahan aan meeshaas uga soo baxay without qabiil without mataqaanida oo isheeg pinpointing who I am and who I look like as Somali ahaan aan u taaganahay for my people in Northampton oo 2015 kusoo baxay haddana liigu soo digdoortay faysal xasan ayaa mar kale ka hadlaya heerarka ganacsiga iyo waxbarashada ee soomaalida kanada dabcan way jiraan dad sidoo kale iyaguna maaragtay ku yimid qaxooti ahaan oo ay maaragtay u badnaayeen caruur hooyooyin iyo waalid fara badan iyo maasha allah communitigu waa dhaqan yahay maxaa yeelay dad fara badan oo lagu dayan karayo oo tusaale weyn lena waynu leenahay hadday noqon lahay dhinaca dhaqanka sida keenaan sida kuwo kale oo fara badan oo caan ah oo wadankan laga yaqaano iyo ma garanaysaa hadday noqon lahay dhinaca ganacsiga iyaguna makhaayado waaweyn sida xamdi iyo ester iyo kuwo kale iyo kuwo maaragtay xitaa abuuray james fara badan makhaayado franchise ah oo ay meelo badan gaadhsiiyeen way jiraan waxaa jira dad fara badan oo dhakhaatiira injineero ah dad jaamacadaha wax ka dhiga hadday noqon lahayen historians iyo kuwa fara badan oo civil servants ah oo u shaqeeya dowladda iyo siyaasiyiin fara badan oo iyaguna maaragtay laga doortay golaha deegaanka sida sharmaaka dhuubow iyo maaragtay aniga iyo kuwo kale oo iyagana laga doortay dhinaca federaalka marka taasna waxay ku tilmaamaysaa in communitigu ay ka mid tahay dadka reer ontario haddaba maxay soomaalida loo doortaa dowladaha hoose ama kuwa federaalkuba ay u qaban karaan bulshada soomaalida faysal xasan ayaa su-aashaasi ka jawaabaya si aan la socotana aniguna baarlamaanka waa anigii baasgaray somaali heritage week taasoo dee toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono shan iyo labaatanka june ilaa kooda kooda kooda julaay koodeeda taasoo noqonaysa somaali heritage week taasna waxay noqonaysaa inaynu ku faano aynu samayno reflections aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygeena ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa maxaan ka faa-iideysan karnaa stateka communitygana halkeebuu marayaa maxaa loo baahanya in wax marka wada jira looga qabto dabcan communitygana arintaas u dabaaldegayaan gobolka ontariona waa gobolka ugu horeeyey ee somaali heritage looga dabaaldego aniguna ahaa qofkii biilkaas baarlamaanka ontario soo dhigay oo ku dagaalamay aan ansixiyey sidoo kalena ka qeyb qaatay in gobolka manitobana iyaguna ay ansixiyaan marka taasna waxa ay noqonaysaa marka toddobaadkaasna toddobaadkii gobonimada sharafta iyo maaragtay wadajirka iyo wadashaqeynta ummadda soomaaliyeed oo ka kala yimid geeska africa marka shan iyo labaatankaasna waad la socotaayo ilaa iyo kowda julayna soomaalida maaragtay ka geeska geesa geeska africa oo dhanna way kulmineysaa jabuuti iyo maaragtay ilaa iyo greater horn of africa taasoo kulmineysa dhaqankooda iyo afkooda iyo hiddahooda iyo taariikhdooda kulmineysana toddobaad kaas oo leh toddobaad qiimo iyo sharaf iyo gobonimo leh anigana waxay ii tahay sharaf in communitiga aan maaragtay heritage-ka somaali heritage weekna aan gobolka ontario aan kasoo baas karayno inkastoo dalalka reer galbeedka ay soomaalidu nolol iyo nabadgelyaba u raadsadeen haddana waxaa jira dhibaatooyin cunsuriyada oo meelaha qaar laga soo wariyo haddaba sidee ayay taasi u saamaysaa soomaalida doonaysa inay xilal ka qabtaan dalalkan horu maray oo ay ku cusub yihiin oo meelaha qaarna uu ka jiro islaam nacayb muna cali ayaa arrintan ka hadlaysa aniga oo maxaa la isheg asmuna ahaan cunsurimo hata hore wadanka hata hore wadanka hooyadeed ma aha waddankaaned it's not our country annagiya dadka mataqaanid isjeclaysiinayna waa we have to that's what i'm telling as part of the selling yourself mugtahay marka waa dadkii cunsurimo hata hore qasab way jirtaa it's not i'm not saying everywhere meesha ka socotaa meesha aniga joogo waa tuulo it's not even a city waa tuulo banaanka meeshaanayta aan ka joogno tuuladaanayta yes cunsurnimo way ka jirtaa way jirtaa aniga two thousand fifteenki markaa soo baxaysaan ku dhawayo maxaa la isheeg xijaabkaa laga jiiday candhuufaa lagu tufay albaabkaa lagu xiray you know there's a lot of things oo lagu subiyey laakin the hard work represent for me was inaan dadkii dib ugu noqnoqdo kabihii iga dhammaadeen ugu dambayskii ultimo aan helo dadkan codkooda oon isoo saareen you know marka waad I, I sold myself by saying you can trust me you know so muslimnimadaydan baro ma ihi aniga bangoliga igu sheegaysa bangladesh ma ihi soomaaliya ahay yiro shaqadan waa u taaganahay riisikaa lagu weydiinaya waayo shaqada ugu taagan tahay waana inaad adiga tustid so that means you have to build a relationship inkasta oo waddankeenana ahayn aboo aan annagani weli usii baahanahnay baahidiina meesha nooga taagan tahay wax kasta ee igu qaadatabo waan subiyey waana suubinayaa waana kusoo baxay alxamdulilah haddeetaanna wixii the barriers oo mataqaanada meesha yaaleen xoogaa way kala degdegeen i'm not saying racism is completely finished is over way jirtaa laakiin fursaddaasayta aan aniga ku helay aanan ku arkay oona maxaa la isheg respect intaasayta haddataan isku siinaa dadkan
toban sano ka hor waa ay yareed in laga hadlo soomaali qayb ka ah xildhibaanada dowladda dhexe ama golayaasha deegaanka ee magaalooyinka dalalka reer galbeedka laakiin haatan oo ay aad u kordheen ayna ka mid yihiin aqalada ugu awooda badan caalamka sida capital hill oo ilhaan cumar oo soomaali ah ka tirsan tahay waxaa dad badani ay rajeynayaan in tirada soomaalida ku biiraysa siyaasadda dalalka galbeedka ay sii kordhi doonto taasi oo iyana dhiirigelin weyn u noqonaysa jiilka cusub ee ku dhashay dalalkan barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkanna waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo